الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بma علمتنا وعلمنا ma ينfعna وزدنا علما ينfعna ولا تجعل فيma علمتna وبالا علينا bab ma يubاح bه dم المسلم aadaakani baabun maa yubaaxu ay fii bayaani maa yubaaxu wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay waxa lagu banaynayo ee bihi isaga damulmuslimi safku damilmuslimi ruux muslima dhiiggiisa in la daadiyo bal markaa wixii banaynayay ayuu baabkiisii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna xfs bnu kiyaasi wabu mucaawiyaةa wawakiic can اlأxmashi saddexan dambeba waxay ka wada wariyeen ee wada reer kuufa acmash can cabdالlahi bni murata can masruuqi can cabdالlahi qaala sanadkuna kolley waa sanad reer kuufa mala waxaan abubakr bn abi shayba ahayn intooda kale waa reer kuufaba wuxuu yihi cabdالlahi bn mascuud qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi laa yaxilu xalaal maaha oo damu mri'in muslimin ruux muslima dhiiggiisa daadin la daadiyaa xalaal ma aha muslimkaasoo ama shaksigaasoo yashadu qiraya laa ilaaha ilا اllah waanii rasuulu اllahi kolley waa taakiid ahaan iyo ruuxii dee waa wixii shahaada islaamnimada loogu sugayey oo maha markan la leeyay muslim dee in khisaashii oo dhan laga wada hele kol haddii uu shahaadadii laga helay islaam baa loo xukminayaa markaa ruuxii muslimka ahaa ee dee shahaadadii kuba dhawaaqee muslimkaa dhiiggiisa in la daadiyaa ma banaanaan ilaa biixdaa halaatiin saddex khaslo mid kamida mooye oo saddex arrimood ama saddex khaslo khaslo ka mida haddii uu ku sifoobo waxaa xalaal noqonaysa ama laazim baa noqonaysa dhiiggiisii in la daadiyo laakiin haddii aanu saddexdaa khaslo wax kamida ku sifoobin ee xurmadii dhiiggiisu baaqi weeyo oo wax lagu daadiya oo banaani markaa ma jirayso bal saddexdaa iyaga dee waxa iyaga xaggooda kaba yimi ay u banaanaatay dhiigoodii in loo daadiyaana waxa weeye wahum asayibu zaani waa ruuxii isagu guur hore soo maray sayib ee isagu sinaystay oo ruuxii guur hore soo maray ee zinaystay kaas dee xad buu leeyahay bayaankeed ba inoo dambeeyo kitaabuulxuduud inagama dheera insha allahu tacaala na waan tegi doo markaan gaadhno ayaan arki doonaa waxyaalihii kale bal xadda oogitaankeeda shardi u ahaa bal masalan loo shardiyayo si loogu oogo eh se sifadii keenaysay in la rajmiyaa waa tan oo isaga dhiiggiisii in la daadiyaa way bannaantahay bal laazim ama waajib bay noqonaysaa in la rajmiyo waana rajmin waana inoo soo socotaa wannafsu binnafsi wannafsu waa naftii oo dee tuqtalu binafsi naf loo dilayo waa qisaasti oo ruuxii hadduu ruux kale isagoo ku tacadiya camdi adigu uu dilo waa ruux dee naftiisu isaguna xurmo ay lahayd taasna waa loo dilayaa bal ruuxii dee muslimka ahaaya uu dilay waa loo dilayaa oo dee qisaastii waataan xalayna wax kaba soo aragnay waa khasladii labaad wataariku kii ka tegay lidiinihi diintiisii waa ruuxii isagoo markii hore muslimaa ridoobay gaaloobay almufaariqu faariqay liljamaacati jamaacadii muslimiinta faaruqee ka dhex baxee kaba tegayoo dee diintii buina kaba gaaloobaye kacaynkaasana ee riddadan uu ridoobay ayaa waxay keenaysaa in la dilo man badela diinahu faqtuluuh sida xadiidkii saxiixa uu ahaa bal saddexdaa khaslo iyada ruuxii ku sifooba dilkiisu uu bannaanaanaya cibaaradan laa yaxiluna hortaytay faa'iideyneysaa waa dadkan dee imaka waxa weeyaan saddexdan khaslo ku sifoobay dilkoodu inuu bannaan yahay dee arrinkuna banaani uun mu ahayn be kii murtadka ahaana in la dilaa laazim bay ahayd oo xaddii lagu oogo kan zinaystay ee muxsanka ana kal hadday kuba sugnaato ama ictiraafkii ha noqoto ama bayinadii in la rajmiyaa waajib bay noqonaysaa waa xad la oofinayo kan masalan naf kala dilayna dee haddii aan la saamixin oo ciddii warasadii ama weligii kaa maqtuulkii aanu isagu cafiyin dilkiisu oo isagu doonayu dalbayo isagaa xaqa khiyaarada leh khiyaarka doori doorashada lehe laazim bay noqon cibaaraduna ibaaxay keentay waxa weeye de markaynu u eegno dadka kale aan iyaga ahayn in dhiigoodu xaaraam yahay sax kan waa xalaal baa la odhanayaa walow imaka halkan xukum ahaan intuba ay waajib tahay dilkoodu waajib noqonayo laakiin markaan u eegno dadka kale iyaga aan ahayn ee dhiigoodu uu xaaraam yahay dee jaanibka marka la eega ibaaxadan tacbiirkeed imanaysa la odhanayaa in la daadiyo dhiigoodu waa bannaan yahay ee arrinku maaha inuu mubaaxiyo laga tegayo haddii la doono ee dee xukunku waajib baabuu noqonaya bal saddexa weeye xadiidka kolley duruq kaleu inoo yeelan doonaa bal umuuro yarow halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala taabtay waa xagga luqa ku tacalluqsan baan horta intaynaan umuuraha dambiya duruqda gaadhin ayaan yar eegi doonaa kollayna bal waa xadiis xataa inoogu sugnaa kitaabkii arbacuunkii yaraayade aynu dhammaan soo wada maray in badan oo kamidina aqriyeen oo ay dee macneeyeen oo markaa kollay macnaha u inoo xambaarsan yahayna walow xadiidka xadiidka qawaacidda guud baa laguba daray uu yahay kolley waa wax agteena malaa aada inooguba dhow wuxuu leeyahay marka halkan eeg cibaarada hore asayib zani waxay ahayd sii badnayd ee dee luqada macruufka ku ahayd ismigan imaka waxa weeye dee bal masalan manquuskanba ah waxay ahayd kol hadduu an leeyahay azani in la yidhaaho iyo itimaado riwaayadii xadiidkana san baa ku timi iyadoo niyo aanu lahayn asayibu zani haddii imaka al aanu lahayn ee saasay ahaan laydoo waa in la gooyo manquuska ya-diisa waa la gooya markuu nakiro yahay ama al aanu lahayna markuu san oo kale al uu leeyahay ya-diisa waa la sugaa oo alqaadi iyo alraami iyo addaaciyo markaa sheekhu wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala tanna waa luqo jirtoo saxiixa oo xataa qur'aanka ayaaba la aqriyay qiraa'o sabciye ah oo suurat racd alkabiiru almutacaali oo dee waa hiyay almutacaali may hayn oo san qiraa'adu mayn almutacaali waa qiraa'o sabciye ah barhkood malaa-ya-da sugaana waa suurtagal waxa weeyaan luqada kale haka mashhuursanaatay tani waa shay banaan buu leeyahy waa sheekhay adigu bal taas kuba sugantahay haddaba bal markaa umuurahan xadiidka inoogu sugana zaniga muxsanka ah iyo rajmigiisa iyo baab buu inooguba iman doonaa annafsu binafsina waxaa maqsuudku yahay waa qisaaskii hadduu isagu wax dilo loo dilayay walow cibaaradani markaa naftii in naf loo gooyo ay too ay tahay hadduu wax naf lagu magacaaboba dee magacan laku sifoobayo dilo in looba dilayo haddana dee kollay nusuus baa inoo khaas yeelayso ruuxii muslimkaa gaal looma dilayo cinda aljamaahiirna ruuxii xortaa addoon loomaba dilayo waana say culimadu dee ama taa jamaahiir midna waa adigu labada dhinacba waayo kollay khilaafkii xanafiyadu labada meeloodba waa jiraaye bal macnaha waxa weeya nafsu binafsi waxaa loogaba jeedaa qisaasi cibaaradana taariku lidiini almufaariqu liljamaacana dee waa kaa diintiisii kaba tegay ridoobo man badala diinahu faqtuluuhu sheekha maxa laakiin nawowi baa hadal le bal kollay malaa hadalkuna meelo qaarkood nadar buu leeyahay oo wuxuu leeyahay fahuwa caamun fi kuli murtadin can ilislaam biayi riddatin kanat fayajibu qatlu in lam yarjic ila lislaam taasi waa hadal cad oo ruuxan marka la leeyahay diintiisii ka tegay ruux kastoo islaamnimadii ka baxay riddadiisaasi waxay doonta ha noqoto oo macnaa sababtan riddanimada keentay sababtan gaalnimadiisa keentay inagoon eegin kol hadduu gaaloobay oo uu ridoobuu diintii kaba tegay ama diin kala haba galo ama waxyaalihii dee shareicada la ogaa macluum bidaruura haba inkiro ama waxa la ogaa dee inuu xaaraam cad yahay zaazinadii iyo khamradii ha idhaho waa xalaal adigu riddadiisu waxa ay tahayba xukumkani waa tan oo waa wax shambinayo oo waa la dilaya ama waajib bay tahay lakiin hadal buu raaciya sheekhu qaala اculamaau وyتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببdعة أو bغي أو غayrهma وkdا الkhوارج culimadiiba wuxuu sheekhu kaba soo نqliyey lfdigan التاaرiك لdiinihi weeyaan ama alمفاaرق للجamاعة waxaa kaloo uu kulansanaya ama dee isagii keensanayaaba ruuxii جamاacadii مسلimiinta ka baxay ee bidعo uu la yimi kaga baxay ama baqi waaba isagoo dee daacadii ninkii madaxdooda intuu kaba tegay hubna qaatay baqi ama wax kaleba iyo khawaarijtii oo kale taas buu kulansanaya hadalkutuu keenayaana imaamka hadalkiisu waxa weeye in qolooyinkan in la dilaa waajiba ayaaba nidhi ama dilkoodu waa banaaye baa nidhi ruuxaa dee bidco ahaan jamaacadii muslimiinta kaga faaruqay ama baqyi oo kale ama dee khaarijnimo ama khawaarijtaas oo kale in dee isagana la dilayo kollayna malaa idlaaqa arrinku ma aha oo dee guud ahaanba xataa isaga iyo kayrkiiba dee ma odhanayaan dadka caynkaas haddii gacanta lagu hayo sida ka imaka kuwan iyadoo gacantii lagu hayaa la dilaya ay waajiba tahe ruuxa caynkaasa iyadoo gacanta lagu hayaa la dilaya cidna may odhanba ama khaarij ha noqdo ama taas oo kale de waxay arrintani ku xambaaran tahay markay saas oo kale ruuxani jamaacadii muslimiintuu faaruqay shawkana waa yeeshay oo waxan uu wata ayuu kuba dagaalamayaayo de waa kaasoo isagiibaa quwo iyo shawkale uu muslimiintii kula dagaalamayo marka caynkaasaa dagaalkiisii uu banaanaanaya dagaalkaa banaanaadayna dee kollay qatil waa ka dhalan karaa maha macnuu ruuxii oo gacantii lagu hayaa sida kuwan oo kale dilkiisu nooca caynkana uba banaanaanaya kalaamka sheekhu kolley waa cibaaro uu keenayo laakiin dee si macruufkaaid maaha bal waxa weeyaanun haddii imtinaac uu jiro iyo shawkanimo iyo muqaatalo xaggoodii kaba timi dee sax si shirkoodii loo daafaco waa lala dagaalamaya dagaalkiina markaa qitaalkii lala dagaalamayay iyo qatligoodii gaar ahaaneed ee laba dilayay waxa weeye way kala duwan yihin oo xataa haddii laba daa'ifo muslimiinta kamid ah islaynayaan oo dee la dhex galo ay daa'ifa ay noqoto tadiiday iyadu dagaalkii un wada faqaatilu latii tabqi baa ilaahay yihi taa baaqiyada ah ee sulxigiina diiday dagaalkii wada gees ka wada noqdoo la dagaalama taasna arrinta banaani waa muqaataladoodii qatligii maaha maha shaksi dee iyaga kamid oo lahayo saas lagu khaarijiyo taas ma aha sabir ahaan waxa weya waa qolada malaa muxaarabada oo kale taasna khilaafka culimada jira iyana qowlkooda asixi sabri ahaan inaan lagu dilahayn weeye laakiin arrinku waa muqaataladoodiibaa banaan la dagaalankoodii laakiin qatligii imika halkan xadiidka inooguma sugnaa taas kolley way kaba baxsan yihiin bataaba weeye waa cibaaradaas saa'ilkii aynu soo maray dee waaba kane uu rasuulka ilaahi hadar yeelay kolley axaadiis baa inoo yar dambaysa ruux kale hadduu naftiisidii xalaytaan laakiin soo sheegna uu ruuxan kuba socdou isagiibuu soo weeraray difaacu isdifaacayabuu dilay oo iskaba dilay taasoo kalena e waxa weeyaan waa wax dilkiisii banaynaya laakiin dee dilkaa dafciga kuba yimi weeye dil isagii loola qastayo marka hore oo lagula kacayo maaha laakiin waa dilkaa dafci ahaan uba yimi ama dee isdifaaci kaba dhashay bal wixii banaynaya ruux muslima dhiigiisu ama in la dilaa saddexdan weeye xadaثana ibn نmayri qaale xadaثana abi xa وxadaثana بn abi cmar qaale xadaثana sufyaan xa وxadaثana isxaaq بn ibrahim وcaliي بn khashrami qaala aخbarana ciise bn yunusa kulhm kulhm wuxuu sheegayaa waa bal sufyaan ibn cuyayna iyo cabdالlahi بn نmayr iyo ninkan inoogu dambeeyey ciise bn yunus saddexdoodaasba weeye waas ku yihi dhammaantood can ilacmashi markii horena acmash saddex horaa ka wariyey waa xafs bnu khiyaas iyo abu mucaawiya iyo wakiic saddexaasaa xadiidkii hore iyo dariiqii hore kaba warinayay imikana waa saddex kale bihada lisnaadi isnaadkii acmash lahay imika aan soo baxnay milahu waa xadiidka mid laba mid ah lafdigiisiiba le xadaثna axmed bnu xambali ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله كل وسند دواوين يا أي مواوين أي ككل مينبا شيخ مسلم أحمد بن حنبل وهي محمد بن المثنى moxamed ibnu musane axaadiistiisu boqolaal bay gaadhay kitaabkan oo waa nin inaguba badanoo dee had iyo goor waa dadka uu socri waayo oo boqolaal meelood buu kaga sugan yahay kitaabkeenan axmed ibnu xambal ra-su de waa imaamkaas isagoo alganiyu can atacriif kalley kitaabka waxoogaa axaadiista waa ku leeyahay muslim bukhaari buu weliba aada ugaga sii yar yahay oo meelo kooban weeye laakiin muslim ilaa siddeed iyo toban xadiis buu ka wariyaa ee horena waynu usoo aragno caawa inooguma horeyse laakiin ilaa siddeed iyo toban xadiis weeye axaadiisa uu muslim ka wariyo axmed ibnu xambal oo macnaa seen raggan kale ay u badsadeen riwaayadooda labada sheekh umay badsanoo barhkood ba xataa dee sheekhadiisa qaarkooday soo gaadheenna waaba jirtaaye ilaa sideed iyo toban xadiis oo dee xadiiskeenani kaba mid yahay sufyaanka sanadka ku suganna waa sufyaan thawri ama sufyaankii hore sanadkii hore inuma kaba soo baxnay in cuyeyna buu ahaa wuxuu yihi cabdullahi bn mascuud qaala qaama fiina rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa dhexdayada kaba kacay oo iska taago faqaala wuxuu yihi wاladii laa ilaaha gayruh uu dhaartay rasuulka ilaahay oo waxaan ku dhaartay ilaahay isaga un mooye dee cid kale oo dee isaga xaq lagu caabudo aanu jirin be laa yaxilu damu rajuli muslimin haweenaydii muslimada ahaydna waa la mid ruux muslima laftigii hore imri-in baan kusoo aragnaybe waa ruux muslima dhiigiisu ma banaana in la daadiyo kaasoo yashhadu an laa ilaha illa allahu anii rasuulu llahi ilaa alaaatu nafarin ilaa damu alaaati nafarin weeye waa saddex shaksi dhiigoodu mooye oo saddex nafar ayaa dhiigoodu bannaan yahay in la daadiyo ama uu waajibba noqonaya ataariku lislaama waa ruuxii islaamnimo ka tegey almufaariqu liljamaacati dee waa jamaaca kol hadduu islaamkii ka teguu ridoobay jamaacadii waa faariqay muslimiinta almufaariqu liljamaacati aw iljamaacata shaka fiihi axmedu axmed ibnu xambal baa shakigani xaggiisa uu kaba yimi macnuhuna waa maxay in dee almufaariqu liljamaacati aan idhaahno aljamaaca laan ay kuba jaran tahay iyo laantaasi inaanay jirinoo uu noqdo almufaariqu ljamaacata oo sida taa hore ataariku lislaam oo kale marka taariku waa ismu faacil weeyo camalkii ficilkiisu camal falaya alislaamina waa mafcuulkiisii mafcuul ahaan bay ku nasbisaanaysaa almufaariqu ljamaca dee ljamaca imika way jarantahi haddii laamta la gooyo almufaariqu ljamaacata la yidhaha sida taa horey noqon oo dee waa wasfiga ama ismigan faacil baa adigu ku camal falayo oo nasbisanayo mafcuuliyo kuba nasbisanaya waa jamaacada kii kaba tegay ee markaa ta horey la mid noqonaysaa shaka fiihi axmedu wasayibu الzani imaka eg-yaadi way inoo sugantay waa luqadii badnayd tani waa jaanibkii badnaa ama mashhuurka ahaa kii sayibka ahaa macnaa guur hore soo maray azanii sinaystay wالnafsu naftii oo dee tuqtalu ama tuqtasu binafsi naf loo dilayo saddexdaas baa dilkoodu ama dhiigoodii in la daadiya ay banaantay iyagoo islaama oo dee mid markaa islaamba maaha dhiiggiisa la daadinaye laakiin asalkiisii baa islaam ahaa markii hore muslim ahaa imika laakiin waa kan gaaloobay bixitaa uu islaamnimadii ka baxayna waa loo dilaya qaala alacmashu acmash ba wuxuu yidhi faxadatu bihi ibraahima faxadaanii can ilaswadi can caaishata bimilihi acmash waa ninkii sanadka xadiidka iyo duruqdii labadii dariiqi ka horreeyey bay nooguba sugnaa xadiidka waana ninkaa markaa hore cabdullaahi ibnu muro kaba warinayey imikana waa isaga cabdullaahi ibnu muruu kaba warinaya haddaba ibraahimu nakaci imaam isna ahaa ayuu xadiidkan uu ka maqlay cabdullaahi ibnu mura can masruuqin can cabdullaahi ibni mascuud ayuu u sheegay xadiidku ugu warramay markaasaa markuu ugu warramay ayaa wuxuu u faa'iideeyey isaguna ibraahimu nakaci xadiidka naftiisa oo dariiq kale uu ku warinayo oo waa maxay ibraahim nakaci baa xadiidkan mid laba mid ah ayaa wuxuu ka wariyey aswad ibnu yaziid aswadna caaishuu ka warinaya markaa laba saxaabi baa xadiidkii wada warin isagii markuu dariiqii hore markaa u faa'iideeyey ee uu xadiidkii uguba warramo isaguna ee wuxuu u faa'iideeyey dariiqa labaad ee xadiidku leeyahay ee uu ibraahimu nakaci kuba wariyey oo ah can ilaswadi can caaishata amaa lafdiga xadiidku iyo matigiisu waa kaa horaynu kaba soo baxnay un وxadثnي xajاaج بن شhaacr والqاsim بن زkrya qال xadثna عubayd للh بن muسى عan شhaybاn عan الأعmشh bالإsناaدayn جamيiعا waa طariiqii inoogu dambeeyey sheekyo kale oo mslimna way noo soo kordheen oo laba sheeka xadiidkana halkii أcmash markii hore sufyaan ibn uy sufyaan الthawri طariiqii inoogu dambeeyey uu kaba wariyey duruqd lix nin oo kale oo kaba warinayeyna aynu labadii dariiqee hore kusoo aragnay imaka shaybaan annaxwi ama shaybaan ibnu cabdiraxmaan baa xadiidka acmash kaba wariyey acmashna dariiqan shaybaan kaba warinaya waa labadii isnaad labada isnaadna wuxuu wadaa waa can ilacmash can cabdillahi bni murata can masruuq can cabdillaahi iyo can ilacmashi can ibraahim annakhaciyi can ilaswadi can caaishata labadaa dariiquu sheegaya waa kaas بn cabdاللahi بn murة oo isna taabiciyu kaba warinaya can masruq can cabdالlahi بn mascuud midna ibrahim الnakacine waa kan isagu dariiqaha u faa'iideeye kan isagu ka faa'iideystaye can aswad can caaishata labadii dariiqba shayban waa kaga wariye xadiidka naxو xadiiثa sufyaan xadiidkan sufyaana isna labada dariiq ba lahaa oo kalena weeye walam yadkuraa fi lxadiidi qowlahu walam yadkuraa may sheegin aniga saas tasniya ii taalla waxaan filayaana nusqooyinka waa say u badan yihiin be saasaa idiin taalla markaa faacilkaana waxaan kaba dhigaynaa dee tasniyadan xajaaj ibnu shaacir iyo qaasim ibnu zakariya ibnu dinaar labadan sheekha muslim walam yadkuraa may sheegin oo fi lxadiidi xadiidkii qowlahu waladii laa ilaaha gayruh inay riwaayadii sufyaan waxaa inoogu sugnayd waladii laa ilaaha gayruh laa yaxilu damu rajulin muslimin marka iyagu riwaayadooda intaas dhaartu kumay sugnayne laa yaxilu damu rajulin muslimin iyo inta ka dambaysaa kuma sugnayd nusqo waxaa dhacday oo kitaabka nusqooyinkiisa kaba mid ah walam yadkur fi lxadiidi iyadoo la ifraadiyo oon la tasniyeyn damiirku markaa wuxuu inooguba laabmayaa aadna way uba fiicantay nuskhadaasiye shaybaan buu u laabmayaa oo raggii hore lixda ahaa waan soo aragnay me dee bal sufyaanna marka lagu daro thawri toddobada ahaa riwaayadoodiiyo lafdigoodii barhkood weliba ka dambe sufyaan baani waladii laa ilaaha hayru ku sugnayde ragga hore kumay sugnayn shaybaanna acmash isaga ka warinayo raggaas buu laba siman yahay marka hadday walam yadkur idinka barhkiin u sugantahay nuskaa jirta tan kitaabka nusqooyinkiisii hore kaba mid ah oo walam yadkur ay dhacdaye macnuhu wuxuu noqonayaa walam yadkur muu sheegin shaybaan ama walam yadkuraa markaan leenahay labada sheekh ee muslim tasniyada inagu xambaaraysa oo xajaaj iyo markaa ayaga kaba dhigaynaa walam yadkur ifraadkana damiirka waxaan u celaynaa shaybaan oo walam yadkur muu sheegin fi lxadiidi qowlahu ibn mascuud qowlkii me rasuulka ilaahay qowlkiisii dee iyadoo xadiidka ay kuba sugan tahay waladii laa ilaaha hayru xadiidkii waan halkaas iyo baabkii ayaa kaba baxaynaa kollay macno yaroo koobanna waa taan sheegnay waa xadiid agteena mashhuur kalaamka culimaduna kollay waa iskaba badanyay ibnu rajab oo kale kitaabkiisa jaamic lculum walxikamna kalaamkiiyo bal meelahan kale ee dee culimada qaarkood ay kuba tegeen ama in badan oo kaba midi taariku salaadka in la dilayo dee waa ciddii lahayd looma dilayo de haddaanu inkirinba xad ahaa loo dilayo iyo bal masalan waxyaalo kaleo iyaduna dilkooda uu soo arooray bal masalan de aladi yafcalu markaa dee ficla qowmi lowda uqtulu faacila almafcuul kuba timi iyo bahiimada kii uba tago dee iyaduna qatli kuba yimi laftii kuba soo arooray axaadiisyani xoog ba manaanimbo saaxiibka iyo bal umuuro kala duwan oo qatli u soo arooray baa jirta oo barhkood ilaa tobaneeye ay gaadhsiiyeen laakiin ay leeyihiin uun meelahan un bay dib uguba laabmayaan oo kii salaadan loo dilayo o kale almufaariqu liljamaaca iyo ataariku ataariku lislaam oo dee camali ahaan bu ugaba tegay oo dee islaamkii dee camal ahaan haddii aanu caqiid ahaanba ugaba tegin iyo bal umuuraa jirto kollay kitaabkaan idin tilmaamay iyo keyrkiisa xaafid ibnu xajar kitaabkiisa iyo fatxi aada kuba ka heli kartaanoo umuurahan iyo bal meelaha waxyaalaha ziyaadada ah xadiidkiina xasri baa ku sugan saddexdaa khasre mooye wax kale looma dilayaa kuba sugan umuuraha kalena way soo araarooreen seebaa xasriga xadiidka iyo umuuraha kale aan isu qabadsiinaynaa kollay umuurahan bay dib uguba celiyaan oo tan bay usul kaba dhigaane bal dee casharku si inoogu socdo kutubta idiin tilmaamay iyabaa kollay u laabmi doontaan kollay ibnu rajabna waa fiican yahay baan filaya halkan ee sharxiis iyo umuuraha ka hadalkiisa iyo xafidna xajar iyo keyrkoodba baabu bayaani ismi man sana alqatla aadakani baabu bayaani man shaksi baabkii ama waxa weeyaan mee bayaani ismi man shaksi dembigii caddayntii buu baabkiisii yahay sana jideeye alqatla dilka macnaa dadka kii uu bilaabay dil ee wixii kale camalee dad loogu horkacee ruuxa lagaga daydaano taasoo kale un weeye sida axaadiista kale ay nooba caddaysayba ee dembiga uu leeyahay aada uba weyn taas caddayntii ayuu baabkiisii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabdالlahi بn نmayri وlfظ لبn abi shaybata qala xadaثna abu muعaawiyata can اlacmashi can cabdالlahi bni murata can masruuqi waa markii dhaweyda waa sanadkii aynu soo aragnay oo kale xafn xajar baa wuxuu idhaha sanadka waxaa ku sugan saddex taabiciina oo isku xiga oo wada reer kuufa waayo sanadku waa sanad kuufiya can cabdالlahi qaala cabdالlahi waa cabdالlahi بn mascuud oo dee kol haddii sanadku sanadka reer kuufa yahay cabdillahina la ibhaamiyo ama laba idlaaqo waa ina mascuud qaala wuxuu ihi cabdالlahi بn mascuud qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam laa tuqtalu lama dilayo nafsu naf lama dilayo naftii maka waa sakira nakiro siyaaqu nafyi dhacday cumuum bay faa'iideynaysaa kii mucaahadka ama ahla dimaayeed dulmiga loo dilayna isna waa soo gelayaa naftii e naf lama dilayo dulman dulmi ahaan oo dee xaq la-aan iyo xaqdarre laguma dilayo ilaa oo la dilo naf dulmi loo dilo iyo gardare xaqdarro kaana waxaa ahaanaya cala bni aadama in aadamkii alawali hore waa in aadamkii hore ee dee waxa weeyaan aadam uu dhala ee sulbigiisaba ahaa kiflun waa qeyb min demihaa min ismi demihaa dhiiggeedan xaqdarrada loo daadiyey iyada dembigan kaba dhashay qeyb kaba mida korkiisa ahaanaya muxuu taa u ahaanayaa liannahu in aadamkaa hore kaana wuxuu ahaa awala man shaksi kii ugu horreeyey oo sanna jideeyey dadka u jideeyey alqatla dadkii kale isagaa baray isagaa lagaga dayday isagaa lagu raaco xataa kan isaguu wax dilaya yaani qalbigiisaba kuma jirin niyadiisa yaani ku jirin aada ku dayatid kaa horaba eh laakiin kol haddii dee ficlan wixii kii ugu horreeyey uu ahaa dembigii qeyb buu kuba yeelanayaa dulmiga wixii loo dilo oo dhan dee anataa malaayiin almalaayiin ayaa dee waqtigaa isagu dilay ilaa intii ka dambeysay ilaa intaas dulmi iyo loo dilaya macnaa dembigaa kaba dhasha qeyb buu xambaaraya bal xadiidka dariiqun baa inoo dambeeya kollay lafdigan kiflunna sharaxaha waxaa igu sugan aljuz waالnasiib khaliilna wuxuu ka soo naqlinayaa adضicf macnaa waxa weeye lafdigan kifl juzga ama qeybta iyo nasiibka waa la yidhaah imaamka luqawiga ana ama dee khaliil ibnu axmedna wuxuu kaba soo naqlinayaa adضicfiga laba yidhaha xafn xajar baa wuxuu fatxulbaari kuba yidhaahaa kifligu waa nasiibe laakiin inta badan waxaa lagu idlaaqaa kifliga marka dee juz ama nasiib baa loo isticmaale ajrigii markuu ajriga yahay baa loo isticmaala dicfigana inta badan waxaa loo isticmaalaa buu leeyahay ismiga iyo dembiga loo isticmaala oo waxaa kaba miduu soo qaataa markan kifligu macna alajri yahay ay kiflayni min raxmatihi oo kale waa laba qaybood oo dee naxariistiisa ka miduu idin siin laakiin ismigana waa ku dhacasa halkan oo kaleo waxaa kaba mid ah waman yashfac shafaacata sayi'ata yakun lahu kiflun minha waa qeyb dembigeedii kaba mid ah ayaa korkiisa ase macnaa inta badan kifliga ajrigaa loo isticmaalaaye laakiin ismigana waa ku dhacaayo aayaddaasna ka mid weeye waa xafnu xajar ifaad ifaadadii ee halkan imika xadiidkan aan haynaana iyadu kaba mid weeye ama dicfiga ضعفayn min الcadاabi waa kan ضacfiga qur-aanka kuba soo noqnoqdo waa tan uu leeyahay ismigaa looba isticmaalaan haddaba ninkaasi wuxuu yeelanayaa qeyb kaba mida d demkeediya bal in aadamkan hore kollay dee culimadu halkan waxay idhaahaan waa dee qisadan suuraةu maa-iday noogaba sugan ee labadii ilmo aadam watlu calayhim labaa bini aadama id qaraba qurbana fatuqbila min axadihima bal qisada halkaa inoogaba bilaabantay laba ilmo aadamoo dee kuwii uu dhalay ahayd bay culimmadu kuba fasiraan markaas oo dee kolley waxbaa dhex maray oo qurbaan bay laba yimaadeen oo midkood baa deeta qurbaankiisii la aqbalay midna lama aqbalin markaasaa kii qurbaankiisii la aqbali waayey ayaa waxa weeyaan kii kale dee markaas taas intuu cadaawo ugu qaaday buu dilay waana ta qur-aanka ay nooguba sugan tahay xataa markii uu dilay inuu garan waayeyna waa ruuxii ugu horreeya malaa cid hore oo dhintayba may jirine in si u aasay iyo si markii dambena uu arkay tuke mid kale oo dhintay oo dee bal masalan intuu ciiddii ufaqay ku ridayo halkiibuu deeta kaba bartay bal siuu uba qarin lahaayo cajasta an akuna mila hada lquraarbi fawaariya sawa taakhi waa kii lahaa culimadna kolley in badan walow barhkood magac kale ay sheegaan waxay dhahaan kaa wax dilay ee imika halkanna inooguba sugan qaabiil baa la odhanayey kan kale uu dilayna haabiil kolley waa akhbaaraha haddee culimmadu soo naqliyaan akhbaariyiinta ay kaba soo naqliyaan maha waxna soo ku yimi wax dee hagaag loo ictimaadsan kara maaha bal umuuraha keenay dilkooda iyo taasna waxyaalo kala duwan iyo asbaabo kala duwan bay soo naqliyaan waana akhbaar dee kol haddii qur-aanku intaa inoogaba warramay mooyaan bal waxa weeye inayna dee akhbaarta kala duwan oo jaanibadan ee israailiyaadkaba tay waxaan ictimaadsanaa maba jirto laakiin dee waxyaalo kadib kutubu tafsiir iyo keyrkoodba bal halkan oo kale xaafid muxajir xadiidka markuu sharxayo hadallo badan oo culimadu waxyaalaha ama qolooyinkaasi ay yidhaaheen ee akhbaartaasa ayuu soo naqliyaay bal waa taas oo qisaduna waa taa inooguba sugan suuratu maa-ida haddaba kaa isagu noqday dadka kii baray u jideeyey dilka isaga wixii ka dambeeye laga bartee lagaga dayday kan wax dilaya ayaan niyadiisa kuba jirin kaa kuba dayo dee ina cidi kuwan wax dilaya hebel baa kaaga horreeyey dil iyada taasi niyadiisa kumaba jirto ee ismigii buu yeelanayaa kolle xadiiskuna in wuxuu sheeku leeyahay wuxuu kaba mid yahayba qawaaciddii islaamka ama waxyaalaha dee qawaacid oo waaweyn noqdayba oo ah ruuxii wax shar ah isagu la yimaada ee ikhtiraacda lagaga daydee lagu raaco ciddii kaga dayatay oo dhan macnaa isaga yaani kagaba dayane laakiin waxaan laba timi sharkan dabadii laba timi dee isagii uu baray ee camalkiisaasoo kale laba timi dembigeedii oo kale ayuu yeelanayaa hadduu ruuxu wax khayra dadkii uba jideeyo oo dariiqa uu jideeye khayrkaa dadka ay kaga daydaanna ciddii kaga dayatay ilaa yowmi alqiyaama ajrigii ay lahayd mid laba miduu yeelanayaa taasna waxaa dee axaadiistii kale saxiixa ahayd man sanna sunatan xasana iyo man sanna sunatan sayi'a man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili amin daaci yadcu ilaa hudan waxa weeye iyo wamamin daaci yadcu ilaa dalaala waa axaadiis kale oo kala duwan oo barhkood kitaabka ay kuba sugan yihiin oo inoo yimi baaba jirta in badh horeynu usoo aragnay kaas oo kalley kama sunna sunatan meel dambana uu kuba soo noqon doonaa marka xadiiskana qeybtaas buu kaba mid yahay oo ciddii xumaan dad uhorseedee lagaga dayday dembigii ayuu isagoo waxa weeyaan qeybtiisa ayuu yeelanayaa dayashada lagaga dayday iyo inuu ahaa kii dadka u bilaabay daraaddeed وxadaثna cثmaan بn abi shaybata qala xadaثna jariir xa وxadaثna isxaaq بn ibrahima qala aخbarana jariir وciisa bn yunusa xa وxadaثna بn abi cmar qala xadaثna sufyaan kulhm kulhm neeg waa saddex ninun weeye sanadkii hore jariir ibn cabdilxamid buu xaale ka horeeyey sanadkii labaadna jariirka naftiisaa soo noqdee markaa nin kale un baa soo kordhay waa ciise bn yunus sanadka saddexaadna sufyaan ibn cuyeyna markaa saddexdoodaas baa can ilacmashi xadiidka acmash kaba wariyay bihada lisnaadi isnaadkiisana imakaan adayna hor yaalaba wa fii xadiidi jariirin waciise bni yunus xadiidka sufyaan ma kuma sugna laakiin xadiidka jariir iyo ciise bni yunus me dee xadiidka sufyaan way kuma sugantahe waxa iyaga me iyaga kuma sugnayd liannahu sana alqatla lam yadkura awala oo halkaa aynu soo aragnay liannahu kaana awala man sana alqatla oo riwaayada sufyaanna ay waafaqsan tahay iyaga riwaayadoodu maxay ahayd liannahu waxa weeye sana alqatla oo dee kaana iyo awalu iyo man intaasaa ka maqnayd oo liannahu sana alqatla waa kii dilka dadka u jideeyey ee dee u horreeye waxaan babaray weeye lagaga dayday ama lagaga raaca markaa saa daraaddeed buu qeyb dembigiya uu taxamulaya baabu اlmujaazaati bidimaa'i fi اlaakhirati wa anaha awalu maa yuqdaa fiihi bayna الnaasi ywma alqiyaama aadaaka baabu lmujaazaati waa is-abaalmarinti bidimaa'i dhiigyada waa bisafki dimaa'i dhiigyada daadinteeda la iska abaal marinayo dee waa ciqaabtii iyo cadaabkii adkaaye uu ruuxu laba kulmayey hadduu dhig bikayri xaqin ku taadiyo fi laakhirati iyo wa anaha dimaadu iyo dhiigyadu iyo dilkuba awalu maa kika ugu horeeyey inuu yahay yuqdaa la xukminayo fiihi isaga fiigiisa bayna annaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaamati taas buu baabkeediya bal dee waa jazayntii la iska abaal marinayey dilkii iyo dhiigga la daadinayo bikayri xaqin lagu daadinayo iyo caddayntii la isu caddaynayey dee kiladka ay leedahay daraaddeed iyo dunuubta kale inay ka weyntay daraaddeed waayo mafsadada ka ratimaysaa weyn oo dilka waxaa ka dhalanaya dee dunyadii insaaniga ama ruuxii baabu dee meeshii dilayaayo wixii masaalixee ruuxani uu qubanayo ama xaggiisa kaba imanayo o dhamina halkaasay kuba tegayaan masaalixdaa badan mafsadadaa weyn oo ah dee waxa weeyaan qadculbeni matalan ruuxii dee ama insaaniga nafti insaaniga ahayd goynteeda waa mafsadata ugu weyn tan baa dee ciqaabta kaba dhalanaysa ama waxa kaba imanayo cadaabi oo aad iyo aada uguba weynaaday haddaba marka weynidaa daraaddeed baa waxay keenaysaa waxa ugu horeeya dadka loo kala qaado loo xis loo kala xukmiyo taas inuu noqonayo wixii kuba tacalluqsanaa dhiigyada taas buu baabkeeda yahay xadaثna cثmaan بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahim وmaحamed بn cabdالlahi بn numayri jamiiعa dhammaantood can wakiicin can اlacmashi acmash baynu axaadiiskeedii iyo axaadiis cabdالlahi بn mascuud weeye isagii baa inoogu soo noqnoqon وxadثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdة بn سlayman وwakiic can اlacmash can abi waa'ilin can cabdالlaahi qaala wuxu uhi cabdالlahi بn mascuud qaala rasuul الlahi slى الlah عalayه waslم awalu maa wixii ama awalu maa kii ama iyo waxa ka ugu horeeya yuqdaa la xukminayo bayna annaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fi dimaa'i waa kaa-inun kaasi wuxuu ahaaday fi dimaa'i dhiigyadii waa dhiigyadii la daadinayay ee bikayri xaqin lagu daadinaya waxa ugu horeeya dadka marka la eego xisaab ahaan iyo xukum ahaan iyagii loo kala la kala xukumo kaasaa u horeynaya xadaثna cubayd لlahi بn mعaadi qaala xadaثna abi xa وxadaثnii yaحya بn xabiibi qaala xadaثna khaalidi yaعni بn اxaariثi xa وxadaثnii bشhr بn khaalidi qaala xadaثna mحamed بn jaعfari xa وxadaثna بn المsنى وبn bashaari qaala xadaثna بn abi عadiyi ومحamed بn ibrahim بn abi cadi kulhm can شhucbata intaas dhammaantood shucbay ka wariyeen waxaan filaya dee haatan saniidii yar mubaarasaynu u yeelanay kulhmna ibn abi cadigan imaka inoogu dambeeya moxamed ibn jacfar oo gundar ah khaalid ibn اlxaaris iyo cabdullahi mucaad ibn mucaad intoodaas weeye ayaa shucbay xadiidkii ka wariyeen can ilacmash can abi waailin can cabdillahi can nabiyi salى اllahu alayh wasalam bimili kayra ana bacdhm raggan aan tirinay barhkood qaala wuxuu yihi can shucbata isagoo shucbo kaba warinaya yuqdaa wabacduhum qaala yuxkamu bayna annaasi waana isla macne macnaa barhkoodna yuqdaa bayna annaas barhna yuxkamu bayna annaas bal xadiidka iyada tu inoo faa'iideynayo waa marka la eego xagga dhiigga iyo sha'nigiisu bal suu aada iyo aada uguba adag yahay oo khatarta badan uu leeyahay amarkiisa weynoo taasi maxay keentay xisaabta iyo qadaha dadka dhexdooda wixii ku tacalluqsan waxaa ugu horeeye horta la eego loo kala qaada taas inay tahay axaadiis kala duwan bay kuba timi ruuxii la dilay isagoo madaxiisii gacanta ku sita ama ay xawlmarinadiisan iyo xididadiisa dhiiguu kaba boodayo kii kalena halkan kalarka haysada ama dee talaabiibtiisa haysta inuu imanayo odhanayo ilaahw ka weydiye wixii igu dilay isagoo ku dhegan dhiiggiisi cusub yahay waa shaahidkii iyo calaamadii riwaayadka qaarkood madaxii baabu sitaa ayaa u odhanayaa bal wuxuu igu dilay ilaahw kan weydiiye oo kale oo dee la hor keenayaa ilaahay oo markaa waana waxa ugu horeeya dadkii lagu xisaabo taasba weeye xadiid baa jira asxaabu sunan ay wariyeen oo awalu maa yuxaasabu bihi lcabdu salaato macnaa waxa ugu horeeya addoonka lagu xisaabo waa salaadiisii xadiidkana waxaan haynaa waa dhiigyadii kale culimmadu siday noogu jamciyeenna wixii bal matalan xuquuqah ee addoonkii iyo ilaahay kaba dhaxaysa salaada ugu horeynaysa hadday salaadda uhagaagto camalkii kalena u hagaag hadday ka xumaatana wixii ka dambeeyana way kaba xumaanayaan waxaa dadka dhexdooda dhacay ee dadka iyagu markaa u dhaxeeyana ee wixii ugu weynaa waa dhiigyada oo dhiigga ugu horeynayo acraadii iyo amwaashii iyo wixii kale laysu sheeganaye la kala hayay tan baa kaba horeynaysa dee waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala nax kaba qarsoonay dee xakamka cadliga khabiirka ayaa deeta u kala goynayo xisaabta weliba dadkan kuma koobna ee xataa dee marka hore waxyaalahan dee cadliga halkaa yaala bahaaimtii iyo waxyaalaha caynkaas oo dhan waa lasoo wada saari xagtii waa loo kala goyn xataa sa dee xadiidkuba yimi dariiqiisuna kolley xasan yahay min adara min adara waa quraanshadii yarayd ee xataa laga yaabaa mid wax kale seetay kama qaatay ama waxyaalahoo kale labadii neefay ishirdiyey ama ridiisa markaas dee geesa lahayd ee mid gee aan geesa lahayn herdiday oo kale xadiis baaba inooguba dambeeyo kitaabka in kuwaasna loo kala goyn laakiin marka dambe iyaga wax ka dambeeyo janno iyo naaraan jirin xadiis baa wuxuu kuba yimi isna sanadkiisu kolley fiican yahay ayaa wuxuu kuba yimi iyadoo rasuulka ilaahay abudar laba socdo inay ag mareen laba neef oo adhio ishirdiyaya markaasuu yihi abaadarow atadri fiima yantadixaani ama tantadixaan miyaad garanaysaa waxaan is isku hirdiyayeenoo may buu yihi su yihi walaakina allaha yadri wasayaxkumu baynahuma wey ilaahay se subxaanahu watacaala waa og yahay waanu kala xukumi doonaa kala xukumi doonaa laakiin de waxaa u dambayn doontaa inay ciid noqdaan aan jazan kama dambayn bal waa cadliga iyo taas iyo inaan ruuxna lagu daynahayn xaquu cid kale kaba hayo aan lagu daynayn maalinta haddaanu adduunyada intuu joogo wixii aanu ka taxallulin maalinta waxa lagu kala baxayaana wax kale maaha ruuxii xaqiisii u celin kara maaha waa bisayi-aati walxasanaat sida rasuulka ilaahay xadiidkii kale inooguba sheegay xasanaadkii uu lahaabaa kan lagu wareejin sayi-aadkiikaasi lahaabaa isagii la duldhigi taas bay deeta noqon weeye oo ee ruuxii la dhaadhacay aakhiro la tegey isagoo xoolo leh macanaa salaad laho soom laho laakiin sidii kale aan uga dhowrsoonaynee xuquuq badan oo dad ay kuwa maqnaayeen ayaa muxuu noqonayaa sida rasuulka ilaahay xadiidkia tadruuna man ilmuflis wixiisii oo dhan dad kale intay qaataan inuu noqdo maalintii ugu baahnaaye waxaanu heli lahaa dembi aanu geysan oo meel lagu sameeyeyna aanu ogeyn la dul dhigo inuu naartay kuba galo oo ciyaadu billah dee taasi ay tahay ruuxu intan uu joogo waqti inuu isdhowro waxyaalahaas ee keenaya camalkiisii saalixaa inay cid kala qaadato conabaa laguma hayn saye aanu meel lagu sameeyo ogeyn oon u samayn in korkiisa ay noqoto wixii keenaya inuu iskaba dhowro iska ilaaliyo kaba digtoonaado hadday wax jireenna bal inta uu wakti haysto inta aanay maalintaa la iman ee waxa weeyaan dee inuu taxalulkii iyo istixlaalkii laba yimaado si rasuulka ilahi baa taa ina amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh baabu taqliidi taxriimi اdimaai walacraadi walamwaal adankani baabu taqliidi taxriimi dimaai waa dhiigyada xaaraamnimadka iyo xaaraamyihin waa dhiigyo in la daadiyo xaqdarro lagu daadiyo bal xaaraamnimadka ay xaaraam ahayd adkeyntii la adkeynaya dee maantana waxay noqotayba dee waa ashal shay khaasatan mandiqadeenoo kale bal waaba taase haddaba dhiigyada xaaraamnimadkeeda adkeyntii la adkeynayay iyo walacraadi jamcu cirdin weeyaan oo waa mawdiculmadxi wadami oo ruuxu sharaftiisi iyo dee ama waxyaalahaas wax laga sheego la ceebeeyo dacam la dacmiyo taas iyadana taxriimkeeda adkeynteed iyo walamwaali xoolihii dadkaba iyadii oo dee waxa weeyaan xaqdarro laguma qaato xaramnimadka halkaas inuu aada iyo aada u adag yahay bal taas caddaynteedii buu baabkeedi yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata yaحya بn xabib الxaarisiy وتqarba fi lafdi qala xadaثna cabdالwahab الثaqafiy عan ayuba عan ibn sirin عan ibn abi bakrata عan abi bakrata عan الnabiyi slى الlahu عalيه waslm anahu qaal bal sanadku kolley waa sanad aynu soo wada aragnay ibna abi bakraha halkan maanta mubhamkiyeen laynoo magacaabay nawow inoo dambeeya magacowgiisa waa cabdiraxmaan ibnu abi bakrata horeba aynuu soo maray waana nin hiqaa weeye bukhaari iyo muslimna ay isku waafaqeen inay axaadiisiisa wariyaan waayo qoyskan ilma abi bakra dee dad badan bay sheegaane laakiin inta ruwaada ah magacyo xataa intaa ka badanna way soo naqliyaane isagoo kale bukhaariyo muslim baa wariyey nin muslim ibnu abi bakrata la yidhaahaana waaba muslim kitaabka la gooni noqdo bukhaari lama laha in kaloo cabdilcaziiz la yidhaahna bacda asxaabi sunan baa wax kaba wariyey haweeney kayiso la yidhaahna malaa waxa iyadoo xadiid abeed ay kaba warinaysa abi daawud iyabaa kaba wariya waa inaha ruwaada ilma abubakrata bal matalan kutubta inooguma sugan suu faa'iideeyo rashiid alcadaar kitaabkiisa qurul fawaa'id almajmuuca inoogaba faa'iideeyo bal xadiidkan aanu qabanayeen abubakratana kolley waa laqab suuro kunya leh oo arrintani waa naanays weeye ama laqab weeye laakiin maxay kuba timi suuradii kunyadoode kunyadu waxay wixii ab ama ab ama um kuba bilaabma abu fulan ama umu fulan baa kunyo la odhanayay ee isagana dee kolley waa habkii uu kaga soo baxay daa'if kaga soo dhaadhacay xusnigoodii markii rasuulka ilaahay xusaarinaye kunyadiisu waa abu cabdiraxmaan waa ninkan xadiidka ka warinaya abubakratana maalintaasuu laqabkani uba baxay oo giraan buu kusoo dhaadhacay xisnigii uu kagaba soo dhaadhacay sa iyo dad kale oo addooma aha oo si kuba xoroobay be daba can nabiyi salى اllahu alayه wasalam anahu qaala wuxuu yihi ina zamana zamankii waa maalintii yowmunaxri bay ahayd khudbadii uu tiriyey jeediyeyna weeye maalintii dul adigoo isagoo jooga dee jamaraadka agtooda ama mino jooga maalintii yowmunaxri xajatulwadaa ina zamana zamankii qad istadaara uu wareegay ka hay-atihi yowma khalaqa allahu asamaawaati waalarda waa istidaaratan istidaare iyo wareegid oo ka hay-atihi hay-adiisii laba mid ah iyo si uu ahaa yowma maalintii khalaqa uu abuuray allahu ilaahay asamaawaati waalarda samooyinka iyo dhulka uu abuuray bimacnaa zamankii wuxuu kusoo noqday oo uu markaa noqday si uu maalintii ilaahay subxaanahu watacaala samooyinka iyo dhulkaba uu abuuray oo ah sanadu inay labyo dee wuxuu uqeybsanay dee sanadii bila iyo de waa kan ama zamankii sanada iyo bilayo uqeybsan maalmayabe inuu sanadii ay tahay labiyo toban bilood afar bilood oo xormari ay kaba mid yihiin saas bilihiina ay mid kastaa waktigeedii iyo bishii iyo waktigeedii ay tahay taas buu usoo wareegay bal kolley culimadu halkan waxay yidhaahaanba waana khudbadiisii maalintaas aqwaal dhowray leeyihiin be laakiin bal kuwa ugu ahamsan ama ka ugu ahamsan haddaan soo qaadnay meesha uguba aqrabsan carabba waxay ahayd dee iyagoo arrintoodu boob iyo dhac iyo dil ay kuba dhisnayd arrinkanna waxay ka soo gaadheen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo bilahan la weyneeyo in la dagaalamina xurmada khaaskaa leh ee afartaa taas way yaqaaneen laakiin xaaladoodii oo umuuraha kuba dhisnayd baa waxyaalihii ay kufri ahaan ulaba yimaadeen waxaa kaba midahayo ibtidaacoodii waxaan annasi lagu magacaabayo ay dib dhigayeen bishii xurmo lahayd xurmadeedii bay dib dhigayeen inama annasiu ziyaadatun fi kufri ilaahay yidhi taas oo say u dib dhigayeenna waxaabay ahayd matalan markay sooba xajaan oo kale maalintaa mina laga dareerayo ayaa cid gaaraana umuurahan kuba tacalluqsanayd iyagoo ay dee markii horena uhoreysay dulqacda dulxija waa bilo xurmo lahayd isdhex mari jireen oo ma dagaalam ahayn muxaramna ay kuba xigtay ayaa waxaaba dhacaysa inay waktigaa yidhaahaan muxaram waxaanu ka dhignay safar baan kaba dhignay macnuu waa maxay bilahan isku xigay ee ay waxoodii ay dee arrintooduba uba badnaydee nahbigii iyo qatligii ay kaba fadhiyaan baa kuba dheeraanayo bishii muxaram bay dib dhigi jireen oo safar bay u riixi jireen iyadii markaa bil xalaal ah ama aan xurmo lahayn bay kaba dhigi jireen sanad kalea maxaa noqonaysay haddana inay tii sii dib dhigaan marka waxay ilaalin jireen in khusuusun arbace mee tiradii unbay ilaalin jireene laakiin bilihii khaaska ahaa ayaanay dhowri jirin oo markaasay tan kaba dhigi jireen oo markaasa waxaa dhacaysa dee isbedeldelka waliba barhkood ay soo naqliyeen ayaama ziyaada ama kolkol bil inay meesha kaba saarayeen oo bisha ay meesha kaba saarayeen ayaa waxaa dhacaysay dee xajku bishiisii inuu kaba tago dulxija meel aan ahayn ay gasho rabadaan meel aan ahayn ay gasho si ay si daba wareegaan markaa sanadaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh soo xajay dee markay sanada joogaan bay umuuruyna waa waxaa istaba socdo warwareegayo kolba dib dhigayaana halkii kusoo noqon jireen haddana waa kuwan kaba kaxaynaya sanadaa rasuulka ilaahay uu xajatulwadaac soo xajay xaaladu sidii horeyba ahayd oo dulxija waktigeedii bay ahayd biluu sidoodii ilaahay kuba abuuray ayay kuba soo noqdeen markaasoo dee habkii ay u dibdibigdhayaan baa warwareegiibaa taas keenayba laakiin rasuulka ilaahay baa xajkiisii taas waafaqay waxaanu deeta yidhi arrin zamankii wuxuu waa wareegay oo si maalintii ilaahay samooyinkiiyo dhulkaba uu ku abuuray uu ahaa isdaaro taasoo kalea ayuu ku noqday oo uu kuba wareegay waana tan waa sanatu sanadii itna cashara shahran labiyo toban bilood weeye minhaa labiyo tobankaa bilood waxaa kaba mid a arbacatun afar bilood oo xurumun ay dawatu xurma kuwa dee muxtaram ah oo xurmo lahoo dagaalkii dee xurmo ziyaadaha iyo axkaam ziyaadalo ay kaba midtahay inaan dagaalkooda banaanayn iyo taas iyagu ayaaba kaba mida haddaba halaatatun saddex kuwa bilaha kaba midi mutawaaliyaatun kuwa isku xiga weeye oo ah dulqacdati wa dulxijati wlmuxaramu saddexaasi way isku xigaan walow laba sanadood ay kala gelayaan muxaramna waa sanadii kale labadana sanada horey u dambeeyaan saddexdaas iyo wa rajabu rajab tii afraadna waa rajab shahru mudara ah reer mudar bishoodii alladii kaasoo waa bayaan iyo adkayn iyo lafsiga inuu rasuulka ilaahay meesha kaba saaro oo bil kale oo wixii ka dhashay nasiiboodii iyo isweydweydaarintaas iyo dibdhiga ay bilaa dibdhigayeen wixii kaba dhashay aan loogu qaadan oo kolkol magacii dee bishii muxaram markay dib ay u dhigaan muxaram bay safar kuma magacaabayeen iyadiina taas oo kale ayaaba iyo hadday doona laba safa dee balkaas ayay waatan magac kaley siinayeenba rajab baa kolkol rabadaan ay ka dhigayeen oo rabadaan bay markaa rajab uba yaqaaneen ama shacbaan oo kale barhkood jumaad oo kale waa waxaa isbedbedelayay haddaba rasuulka ilahi wuxu uhi waa rajab reer mudar bishooda ah allatii taasoo bayna jumaada wa shacbaan jumaada bishan la yidhaaho iyo shacbaan udhaxaysa umuurahani waa labsigii iyo waxa inuu meesha ka saaro adkayn uu adkaynayaba weeye bal halkani kolley iyadoo si fiican ba uguma nooguma sharxanya maanta sharaxa muslim aan hayno umuuraha uu taabanayo ayaa waxaa kaba mida horta arrin uu sheekhu horreysiiyey oo bal fiqrada yareen hayno ku tacalluqsan xadiidka weli intiisii muhimka ahayd iyo maqsuudkii maynaan gaadhin ee waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram oo wuxuu yihi taas dulqacda markay noqoto waa xagga luqadu inoo sheegaya iyo dabdiga ee qaafta waa la fadxiyaa dulqacdati bay noqon dulxijana xada waa la kasriyaa eeg waa dabdiga hadda ogaada dulxija ayaa la odhanayaa luqadii mashhuurka ay taas weeye laakiin wuxuu leeyahy luqa yar baa jirta oo luqa yar waxaa banaan in laba yidhaaho dulqicdati waa hay-a oo kale sideed iyo dulxajati oo lafdiga xajada waa luqa yar buu leeyahay laakiin taas baa ah dabdigu uu yahay waana dabdiga inagu kuba soconaynaa waa luqada mashhuurka ah sii kuba timi oo qaafta alqacdana inay fadxisan tahay xa'dan alxijana ay kasrisan tahay ee dulxaja aynaan odhanay dulxijati baan odhanaynaa barhkood baa dabdigan imaamku sheegay nadmiyey oo ishaaray oo maxaa yidhah wafatxu qaafi qacdatin qad rajaxu eg وفتح قاف قعدة قد رجحوا وكسر xاء حجة قد صححوا معنaa waa ضبdigan uu imika inoo sheegayo sheekhu haddaan ku celiyo bal cidiina dabdin ama qabanaysa وفتح قاف قعدة قad رجحوا وكسر xاء حجة قad صححوا oo مaعنaa waxay raajax yeeleen luqo kalaa jirtee qacdة qaafteeda in la fadxiyo maxaa kalooy saxiix yeeleen xa'da xija dulxija in la kasriyo wafatxu qaafi qacdatin qad rajaxuu wa kasru xaa'i xijatin qad saxaxuu macnaa waa dabdigii taasuu inooguma dabdin arrintan sheekhu yihi me rasuulka ilaahay yihi warajabu mudar aladii bayna jumaada wa shacbaanna waxay culimadu leeyihin siaan idhi rasuulka ilaahay wuxuu labadan shahru mudar buu yihi kolna rajab mudar baa inoo socota iyo beyna jumaadaha wa shacbaan waa adkay iyo mubaalaqo uu ku xeeldheeraanayo caddayntiisa iyo inuu labsiga iyo ijtimaaha kaba imanayo iyaga isticmaalkoodii iyo habkay u isticmaalayeen meesha kaba saaro taasba wey reer mudar iyo reer rabiica oo labadii reer ee carab uguba badnaa khaasatan waxaan dee canaaniyiinta markaan eegno na way isku khilaafsanaayeen bay yidhaahaanoo mudarna waxay ka dhigaysay waa ka shahru shahru mudar yidhi bishan imika rajab loo yaqaaniyo jumaadiya shacbaan uba dhaxaysa reer rabiicana waxay leeyihiin rabadaan bay rajab kaba dhigayeen oo taas baaba jirtay ama arrin kaleba jirtay oo marka la eego walow rajab bil xurmale agtooda ay ku ahayd oo waxaabay kaba cabiri jireen rajabul asal waa bishii dhagaala ayd macnaha dhagaala-aanta waxa keenay dee sanqadh silaax iyo hog lama maqli jirin iyo kaylo meel ka soo dhacda iyo waxbaa la dhacay iyo waxbaa la dilay iyo taas iyo sanqadh silaax iyo lama maqli jirin waa dhulkaa la isu dhex marayo aamin bay ahayd ama dee shahrul asamba bay odhan jiraye munsulul asidna oo kale iyo waa birtan imika waranku uu leeyahay taas ayaa barhkood meesha ka saari jireen sabayaa la wataayo birtii waa lagama saaro kii biraha dhilinayo weeyaane asidnadaa ka dhilinayay wixii samaydoodii waxa weeyaan laakiin reerkan mudar marka la eego tacliimkooda ay bisha weyneeyeen ayaa aada u weynaayo carabta kale uga badnaayeen reer mudaro tanbaa deete rajabu mudar looba yidhi ama dee waayo waa xagga tacliim ahaan ama waa taxyiin tacyiin iyo taxdiid ahaan bisha marka la eego qolooyin kale ay dee meel kale ay laba tegi jireen weye barkood baana kolkol rajab iyo shacbaan arajabeyn bay odhan jireen jumaada iyo rajab bay ajumaadeyn odhan jireen shacbaan bay barhkood rajab kuba magacaabi jireen waa aqwaalo meesha timiyo markaa rasuulka ilaahay waa si lafsigii ugaba saaro iyadii loo garto bil kale aan loogu qaadan oo waxyaalaha jiri kaba mid ah ayuu tanba yidhi kalley bal qoliyinkana sharaxaysaana xagga waa adab uu sheekhu sheegay inuu culimadu afartan bilood ee waa kuwa qur-aankaba suuratu dee toobadna inoogaba sugan oo minhaa waxa weeyaan minhaa arbacatun xurub imikana xadiidkii nooguma sugane laakiin arrin buu sheegayaa culimmadu ay barhkood ku yar kala tagsanaayeeno dawaaif culimada kaba midi afartooda si ay isku sanad noqdaan xagga tirinta maxay odhan jireen muxaram bay kasoo bilaabi jireen oo almuxaram warajab wadulqacda wadulxija si ay sanad keliya u wada dhacaan oo laba sanadood aanay ukala noqon laakiin dee culamada intooda badan iyo jamaahiirtoodu san xadiidkuna kuba yimi bay isticmaalkoodu ahaayo waxay horeysiinayeen dulqacda wadulxija walmuxaram iyo warajabo markaa saddexna waa isku sanad bay gelayaan midna waa sanada ka dambaysa ayuunbaabay noqonaysa waa xagga marka la eega see lafdiga markaan sheegay inaynu aqriyayno adabta ama sida rooniteebay tahay mu-adun waa isla mid keliya bal markaas si xadiidka inooguba yimi ee u mashhuursadayna waa tan insan dee bal laga bilaabo dulqacda haddaba markaa wuxuu yihi suma qaala rasuulka ilaahay markuu intaas u sheegay buu wuxuu yihi ayu shahrin haada dadkii buu la hadlayaa aadna waa loo badan yahay waa bishee ayay bishani ahaatay ayu shahrin biltee ka mido haada bishani oo bishan aan ku jirnaa waa bishee taas qulnaa waxaan idhi allah warasuulu aclam dee kollay bishii dulxijo ahaan way u garanayeenba laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinka ugaba jeedo bal waxa weeye taas inay mutlaq اlإkhbaar rasuulka ilaahay uma jeedino kollay wixii uu uma jeeday taas ayaabay garan la-aayeen oo markaasoo deeta san bay ilaahay rasuulkiisa ugu celiyeen waana adab fiicanba weeye rasuulka ilaahayna tan wuxuu lahaa arrimaha soo socdee uu sheegi doonee taxriimu dimaa walacraadi walamwaal si uu agtoodii aada ugu adkeeyo uguba sugo oo bal taas buu markaa sheegaya oo dee markuu iyagii qirsiiyo bishan weynideeda iyo beledkay joogaan weynidiisa iyo maalintay joogaan weynideeda uu qirsiiyo waa wax agtoodana macruuf kuba ahayd ay weyneyn jireene yaqaaneene ayuu markaa arrintii kale dee ay iyagu yar fudaydsan jireen ama xaggooda iyadoo kaba sii xurmo weyn ayuu rasuulka ilaahay markaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh uga sheegay waa dalka inoo soo socota markaa fasakata wuu aamusay buu yihi xataa danana ilaan u malaynay anahu sayusamihi bigayri ismihi magaciisii waxaan ahayn inuu kuwa magacaabayo magacaan u naqaanay qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi alaysa miyaanu ahayn dalxijati bishii magacan lahayd ee dalxijo miyaanu ahayn qulnaa waxaan ihi bela maye waa dalxija qaala wuxuu ihi fa ayu beledin haadaa beledkee ayuu beledkan aan joognaa yahay qulnaa allahu warasuuluhu aclam waa si aan soo sheegnay arrinkana istifaamtana waa taqriirka umuuraha inoo soo socda iyo dee tafkiimka arrintaa dambe qaala fasakata xataa danana wuu aamusay ilaan u malaynay anahu sayusamiihi bigayri ismihi magaciisii waxaan ahayn inu kuba magacaabayo qaala alaysa albaldata miyaanu ahayn baldo walow albelda dee beled kastaba albaldo la odhan karo he laakiin calamna makay uba noqotay waana beledkaa dee bilaad oo dhan ba uguba mudan ee ugu qiimo badan uguna khayrka badan weeye markaa belde miyaanay ahayn kollay lafti bukhaari albeldat alxaraam baaba dhacay halkan qulnaa bela qaala wuxu uhi fa ayu yowmin haadaa yoomkee buu yoomkani ahaaday قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر ما لمت يوم النحر ميان أهن يوم كان قلنا بلى يا رسول الله قال وحل وكان مقصودك ويناية فإن دماءكم بيدين أولا داديو وأموالكم حولهن أولا دعوة مستعان دي حق الرأي الضاد لقبقاته قال محمد محمد باوحل ومحمد بن سيرين وأxsibه waxaan u malaynayaa iبن abi bakrata qaala inuu yihi isagoo xadiidkii dee warinaya laakiin iyadoo uu jasmiyeyna way inoo dambaysaa shaki ku jirine waa craadakum iyo cardiyadiina waa hadkinteedi iyo dacninteedi iyo ceebeynteedi iyo wax ka sheegeen xaraamun calaykum xaraam bay idinka tahay oo dhigio noo daadisaan ama se waxa weeyaan xoolihiina الحمد لله رب العالمين يهديكم الله ويصلح بالكم وعرضكم عليكم كحرمة يومكم هذا حرمة لمن أه حرمة مالنتين نوكلة أصلا مالنتين حرمة دي إيجو أي يقانين aan dhiig la daadinaha aynan cidna cid xataa ninkii aabihii dilay hadduu arko weligiiba dayday iyuu raadsanayey maalintaa ma taaban ahayn ma taaban ahayn haddaba xurmada maalintiinan oo kale fii baladikum haadaa oo beledkiinan figiisa oo kalxurmati fii baladikum haadaa xurmada beledkiinani uu leeyahay oo kale fii shaarikum haadaa oo kalxurmati fii shaarikum haadaa oo waxa weeye dhiiggiina iyo maalkiina iyo cirdigiinu xaaraan bay dhexdiina kaba yihiin in dhiiggii la daadiyo maalkii bikayri xaqin laguma qaato cirdigii ruuxi dee iyo la dacniyo wax lagaba sheego sidaa beledkiinan iyo yuumkiinan iyo bishii markaa bishiinaniba ay xurmo u leedahay saalba halkan culimadu ay laba yimaadaan oo waxay leeyihiin markay tashbiiha noqoto qaacidada tashbiih ay dhahaan qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yaxki macnaa waa waxaan isagu wax shabahaya inuu ka nuqsaansan yahay wixii lagu shabahaya macnaa markay mushabah iyo mushabahu bihi ay noqoto waxbaa la iskaga shabahayaa waa waxaan wajushabah ay dhahaan ama jaamica ay dhahaan markaa in mushabaha ayaa kaga hooseeya kaga nuqsaansan mushabahu bihiga oo dee inanka mushabahu bihiga waa kii wax lagu shabahayay isagaa markaa la eego waxaan isu geynaya labadoodee jaamica kaga taabsan mushabahu bihigaa kaga taabsan kan halkana haddaan eegno dhiiggii iyo maalkii iyo cirdigii dadka iyo waa mushabahi mushabahubiguna muxuu noqday yoomkii iyo beledkii iyo bishii xurmadoodii dhiigga ayaana ka xurmo weyn iyo maalka dadka iyo cirdigooda ka xurmo weyn xurmada bisha iyo yoomka iyo makaanku uu leeyahay qaacidadina waxay ahayd mushabahubihi mushabaha mushabahubihi ka weyn arrintan marka culimada kolley waxa ay tahay arrintoodu arrinku kolley taas maaha ama macnuhu waxa weeye arrinkii isbedel ma jiro lagamana fahmayo in xurmada dhiigga uu leeyahay iyo tan maalku leeyahay iyo tan acraada dadku ay leedahay ay ka yar tahay xurmadii makaanka maka oo kale ama dee beledka xaraamka bisha dulxijo oo kale ama bisha xurmada leh iyo yoomkaa weyne yowmnaxri yowmlxaj ilakbar xurmaday lahayd inay tani ka yar tahay macluum ma aha laakiin dee wixii iyaga agtooda macluumka ku ahaa muqararka ku ahaa aada ay u weyneynayeen ee mashhuurka ku ahaa ay yaqaaneen waxay ahayd waa waxyaalahan makaankan iyo bishan iyo yoomkan bal waxa weeye xurmadoodu agtooda wax weyn bay kuba ahayd tan kalese waa la fudaysanayo marka jaahiliya la eego ee wax lagama soo qaadeenba waa kan dhiiggii la daadinayay bikayri sababa in xoolihii la qaadanayay acraabdiina hadalkeediba da agtoodii wax weynoo saasa kumay ahayn marka xurmadii ayaa deeta waxaa loogu shabahay ee waxay agtooda muqararka ku ah mashhuurka ku ay aada iyo aad laba weynaa ay dhowri jireen iyagoo jaahiliye ku sugan bal de waxa weeyaan ay aada u ilaalin jireen ayaa bal masalan keentay in loogu shabaho shaygan ay fudaydsan jireene ama sida kale cidamka iyo khiladku wuxuu jiraa jaanibkan dimaada iyo jaanibkan amwaalka taas buu jiraa oo kale haddaba satalqowna waa la kulmi doontaan rabbakum rabbigiin baa la kulmi doontaan rabbigiin ayaa laba kulmi doontaan umuurahana waa taxdiir laysaga dhigaya uun bal jaanibka in dee uu fudaysi yimaado ama ruuxii xaggii maalkii iyo cirdigii iyo damkaas xurmadiisu heerkaas ay gaadhsantahe laguma tacadiyo ama taas haddaba rabbigiin baa la kulmi doontoon fayas'alukum wuu weydiin idin weydiin doonaa can acmaalikum acmaasheedna ee falaa tarjicunna ha laabmina kale ibnu malik oo kale halkan ficilkan wuxuu yidhaha bimacnaa waa saara macnan ayuu la macnayay dee wasankii bal matalan la macna yahayoo in ha noqonina markaas maha macnu dee saa uu isagu wado waayo ruuxii dee islaam waxa weeyaan aanu islaamnimo kuba dhashay islaamuun uhoreeye marna aan gaalnimo uhoreysaa jirin imaka lama odhanayo ha ku noqonin gaalnimo si wuxuu markii hore kaba yimi macnuu waa falaa tasiruuna bacdii kufaaran weeye ha noqonina aniga dabadeed kuwa gaalo ah taas ha noqonin oo waa rajaco bimacnaa saara la macnaa ayuu soo naqliyaa xadiidkana waa kuba fasira waa ibn malik imaamkii waxa weeyaan aimadii nuxaada kaba mid ahaa falaa tarjicunna in kolleyna asalku dee tarjicuuna buhaye nuunu tawkiidkii markii ay gashay ayaa deeta waxay gashay nuuntii rafcadaa go-day oo dee nuunta rafcadu iyadoo naasib iyo jaasim tirin haddii ficilkii nuunu tawkiid ay laba xidhiidho ee tan oo kale in nuuntii way go-daa nuuntii rafcadu way go-daay falaa tarjicunna bacdii dabadeed ha ku noqonina ama ha ahaanina kufaaran gaalaha noqonina aw dulaalan dulaalla waa jamcu daalin sida kaafirna kufaarna jamcu kaafir uu yahay yadribu bacdukum kuwaasoo yadribu uu garaacayo bacdukum barhkiin riqaaba bacdin oo yadribu uu garaacayo yadrib haddii barhkiin ay idin xarakaysnaatana dhib ma laho waxay weeyaanuun waa jawaabtii imaka taasin waa xaggiinin tan falaa tarjicuna bacdi kufaaran waa dalabkan hore uun jawaabtiisii baaba matalan lagu jasminayaa nahyigu waa dalabun yadribu bacdukum riqaaba bacdin oo idinku dad ha ku noqonina dabaday dad gaalo ah oo islaaya imaka waxa weeyaan n islayntii haddii aan la banaysanayn walo aan ruuxii dee gaalnimo imaka looguma xukmi lahayn camalkii baa camalkii kufaarta dadkii muslimiinta shaanigooda inay isu nusreeyaan oo isjeclaadaan oo isu heliyaan maaha inay iyagu isdilaan oo islaayaan shani ruux muslim maaha waa shanigii kufaareed marka dad saasoo xaaladoodu ay too islaayo sida jaahiliya ay isu layn jirteen oo kale taas dib ha ugu noqonina ama sidaa ha noqoninaba alaa hooyaay liyubaliq ha gaadhsiiyo waa khudbadaydan iyo cilmigan aan idiin sheegiyo dee arrinkan ashaahidu ka joogee maanta maqlaya ee dhegaysanaya alqaa'iba ka maqan iyon joogin ha gaadhsiiyo falacalla bacda man waxaa laga yaabaa bacda man dad barhkoodao yuballaguhu la gaadhsiinayo yuballaguhu la gaadhsiinayo iyagoon joogin laakiin warkani uu gaadhaya yakuunu inuu noqdo awcaa lahu mid uga fahmayo xifdi badan min bacdi man samicahu ciddii maqashay barhkood weeye kolle xadiidkan qeyb kaba mida iimaan iyo baan kuba soo maray sharxiisana aan kuba soo ogaanay bal markaasee khudbadii buu yihi gaadhsiiya ciddii aan joogtaa ciddii maqnayd haba gaadhsiiya waxaa laga yaabaaba dadka la gaadhsiinayo barhkood inay uga fahmo bataan oo waxay kaba fahmayaan ay kala soo baxayaan inuu waxa weeye dee uu kaba bato waxa ruux joogay uu kaba fahmayo oo lafdiguun soo xafiday laakiin aan macnaheedii hagaagba uba dhuuxin macno badanna aan meeshii isagii waxa weeyaan aan kaba fahmin inuu kaasi ugaba sii fahmo bato dee kana laakiin kol hadduu gaadhsiiyu laftigeedii xafiday intii waajibkiisii waa la yimo waa gutayba weeye uma qaala wuxuu yihi alaa hal ballaqt ma idin gaadhsiiyo wixii laydin laysoo faray ma idin gaadhsiiyo dee iyagana haabay idhaaheen waadna soo gaadhsiisay waana ka idhaha allahuma shhad kolley waa horaynu xajna ugu soo maray malaa iimaanna waxbaa inoogu horeeyey umuuro jaanibkan kuba tacalluqsan qال بن حبيب في رواaيaتي ورجب مdر وفي رواaيaة أبي بكر فلا ترجع بعدي maana شheekadiisii buu sheegaya فرقyo uba dhexeeyo abوبكر بن أبي شhayبة iyo يحيى بن حبيب الحاrثي isagu markay yaحye noqoto meesha hore aynu soo aragnay ورجب شهر مdر ayaa isaga waa riwaayadiisa yhi ورجب مdر rajبtii reer مdر abubakr ibn abi shaybana halkan dambe falaa tarjicunna bacdii kufaaran lafdiga aynu soo aragnay isaga riwaayadiisu maxay ayd falaa tarjicuu bacdii kufaaran oo aanunu tawkiidkii laba soconoo kufaaran aw dulaalan xadiidka weli duruqdiisu baabkuba waa xadiidkanuna xadiid kale maaha markaa waan israacinaynaa dee kolley macnihiina meelo qaarkood waan kuba joogsanan waxay noo yar dambayna marka dambean eegaynaa xdثna نصر بن علي الجهضمي قال xdثna يزيد بن زريع قال xdثna cبد الله بن عون عن محمد بن سيrين can cabdiraxmaan ibn abi bakrata eeg waa kan imika cabdiraxmaan laynoo magacaabay can abihi qaala lama kaana dalika alyowmu maalintaas waa yowmu naxri markay ahaatay ee rasuulki ilaahay jamradiina tuurtay ayuu qacada fadhiistay calaa baciirihi neefkiisii ama raaxiladiisii uu fuushanaa buu korkeedii ku fadhiistay waakhada insaanun insaan baana qabtay bikhidaami si aanu rasuulkii ula dhaqdhaqaaqine dee uu joojiyey waa u hayay rasuulku waa khudbaynayay dadkiina way dhegaysanayeen meel durugsanay ilaah baa dadkii dhagaha u furay oo hadalkiisii gaadhsiiye waa lagaba maqlayay haddaba insaan barhkood baa bilaal kaba dhigay barhkood saxaabi kale ka dhigeen riwaayo waxaa kuba yima abubakre naftiisa inuu ahaa hogaamkii uu lahaa riwaayadka qaarkoodna zimaam kale khidaam baan kaba dhigay wala zimaamka kolkol waxaan dee faruxidhkoo kale laba idhaaho ayuu qabtay si uu idiraab iyo dhaqdhaqaaqiyo inuu la dhaqdhaqaaqo rasuulka ilaahay ugaba ilaaliyo faqaala wuxuu dhi atadruuna ayu yowmin aya yowmin haadaa miyaad garanaysaan yowmkani kuu yahay qaaluu allah warasuulu aclam xataa danana anahu sayusamihi siwa smihi magaciisii waxaan ahayn faqaala alaysa biyowmi naxri maalintii yowmu naxri miyaanu ahayn qulnaa bala an laysa khabarkeeduna bada waa la ziyaadiyaaye qulnaa bala ya rasuula اllahi qaala faayu shahrin hada waa bishee ayuu bishani ahaaday waa bishee kamiduu bishani ahaaday qulnaa allahu warasuuluhu aclam qaala alaysa bidi lxijati qulnaa bala ya rasuula اllahi qaala faayu baladin hada qulnaa allahu warasuuluhu aclam qaala xataa danana anahu sayusamihi u aamusay xataa danana anahu sayusamihi siwa smih qال ألyس بالبلدة قلnaa بلى yا رsuuل اللhi qال فإنa دماءكم وأمواaلكم وأعراaضكم eeg halkan shaki ma jire علaيكم حرام kaxرمaةi يومكم hذا في شhهركم hذا في بلدكم hذا فليبلغ الشhاaهد الغائب ka joogaa ha gaadhsiiyo ka maqan qaaلa أبوبكرةa ayaa wuxuu yihi ثuma اnكفاء رasuulki ilaahay wuxuu u laabmay إلى كبشhayni laba wn amlaxayni oo cadaankooda madow ku dheehan yaho adugu cadaan bay ahayno waa amlax laakiin waa ka adugu cadaankiisa madow ku dhex jiro cadaankuna badan yahay amlax laba idha fadabaxahumaa uu gowracay wa ilaa juzeycatin waa xayn ama qadiico iyo in min alghanami adiyana xaggeedu uba kacay oo u laabmayo faqasamahaa baynanaa anagii buu noo qaybiyey bal kolley xadiisyadana qaybo kamidana xaj way nooguba horeysay cibaaradan wanka sumankafa ilaa kabshayni bal waxaan la yar sugaynaa duruqda dambaan la yar sugaynaa oo barhkood uu kaba maqan yahay si aan u yar eegno culimadu wixii ay yidhaaheen intan ziyaadadan aan markii horena riwaayadii hore noogaba sugnayn xadaثna mحamed بn الmuصنى qaala xadaثna lakin waxa weeyaan un amlaxna waa ta aan fasirnay juzaycana mfradkeedu ama waxa weeyaan waa de maya waa mukabarkeedu waa ismi musqari jizcatu bay leeyihin waa alqidcatu min alganam weeye oo jizca oo in ariya ayaa tasqiirkeedii juzayca uu yahay korkood baa halkan jaziica kuba dabdiyo iyadu ficili macnaa mafcuula uno lakiin macnahaasun bay yeelanaysaay laakiin dee tay horreysiyaan waa shay waxoogaa yaroo shayga kaba mido jizca ayuu noqon juzaycana waa taa tasqiirkeed wuxuu yihi xadaثna mحamed بن msنى qal xadaثna xmad بn mascud عan ibni cawni qaala qaala mحamadu eeg ibnu cawn oo cabdالlahi ayaa wuxuu yihi mحamed baa yihi waa ina siireen e qaala cabdالرaحman ibn abi bakrata can abihi cabdالرaحman ibn abi bakr can abihi qaala lama kana dalika اlyowm ayuu jalasa fadhiistay الnabiyu slى الlahu عalيه waslم calىa baciirin qaala waxaanu yihi abu bakra warajul nina aakid bzimaamihi aw qaala bkhiطaamihi manaa hogaankiisii ama xadhigan yare dee faruurta lagaba xidho hogaanka loogaba xidho kaa si aan u dhaqdhaqaaqin ayuu nina hayeyba fadakara naxو xadiiثi yaziid bni zureycin marka xadiidkan imika yaziid ibnu zureyc iminkaan kaba soo baxnay ee uu cabdالlahi ibnu cawn kaba warinayey ayaa xamaad ibnu mascadatana isaga xadiidkan cabdالlahi ibnu cawn kaba warinaye kii mid laba miduu sheegay marka dakare faacilkeedu waa xamaad xamaad ibnu mascadata xadaثnي محamed بن xatim بن maymuni qala xadaثna yaحya بن سacيidi وqطاn qala xadaثna qرaة بن khaalidi qala xadaثna mحamed بن sirin عan cabdالرaحman بn abi bakrata وعan rajuli آakar huwa fي nafsه afضل min cabdالرaحman بn abi bakrata oo macnaha mحamed بn sirin ba wuxuu leeyahay can cabdالرaحman بn abi bakr xadiidka cabdالرaحman buu kaga maqlay maxaa kaluu inoo raaciyay riwaayadan iyo وعan rajuli nin aakhara kale oo isaguna abubakrato uu ka warinayo xadiidka oo huwa isagu fii nafsii marka la eego naftayda aniga xaggayga afdalu kaaba qiimo badan min cabdiraxmaan ibn abi bakrata nin aniga igaga agtayda kaga sii weynba cabdiraxmaan ibnu abi bakrata kaas waana sida inoo soo socota xumayd ibnu cabdiraxmaan alxamyari weeye ayaan xadiidka ka wada maqlo markaa laba sheekh buu leeyahy waa cabdiraxmaan ibn abi bakrata iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan alxamyari oon hore kitaabka ugu soo aragnay xaafid ibnu xajar baana yidhaha waxaan dee hadalkan uu yidhi fii nafsi afdal ibn cabdiraxmaan oo kale kale xajkiyabu kuma yidhaah riwaayada marka halkaa bukhaari kuma soo arooriyo ayaa wuxuu leeyahay dee ninkani nin zaahidu ahaa cabdiraxmaan alximyari laakiin cabdiraxmaan ibnu abi bakrata nin dee shaqo dowladeed qabtay oo wilaayaad iyo wax tawaliyey buu ahaa jaanibkaas buu u leeyahay ninkan baa agtayda weliba kaga sii mudnaa oo kaga sii qiimo badane laakiin waa nin siqaakana waa siqown وxadثna محamed بn cabdiلرaحman ibn jablta وaحmed kl mحamed ibn sirina waa nin janibkaas waxa dhici karta ragga qaarkood acmaasha hadday dhexgalaan baynu kaba yar joogsan jiray وxadثna محamed ibn cmr ibn jablta وaحmed بn khiraaشhi qala xadثna abu camirin cabdالmلك بn cmri qala xadثna quraة بisnaadi yaحya بn سacيid waa yaحya بn سacيid baa qura markii hore ka wariyey makana cabdالmلك بn cmri الqaysi baa qura ka warinaya isnaadkii yaحya oo kalena weeye wasama rajula laakiin muxuu kordhiyey isagu ninka wuxuu ku magacaabay xumayd ibna cabdiraxmaan can abi bakrata oo kii hore inoomuu magacoonayna qaala wuxuu yihi marka abubakra khadabanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yowma naxri faqaala ayu yowmin hada wasaaqu lxadiida bimili xadiidi bni cawnin wasaaqu way kaxeeyeen alxadiida xadiidkii bimili xadiidi bni cawnin ina cawn xadiidkiisii wax laba mida oo cabdullaahi ibnu cawn markii hore isaga moxamed ibnu sirin ka warinayey imikana yaa ka warinaya qurat ibnu khaalid nin labaadba ma aragno aftigana saaqo buu noqday jamac buu noqday qurat ibnu khaalid un baana halkii cabdullaahi ibnu cawn kuba jira musnadka abu cawaano oo kaleo mustakhraj calaa saxiixi muslima waxaa kuba sugnayd baabaa la yihi dee halkan wasaaqa oo dee hadal cad ahoo macnaha qura markaa waa kaxeeyey xadiidka xadiidkii ibnu cawn mid laba mid ah laakiin haddaan sidan kuba daysano ee waxaan odhanaynaaba markaa moxamed ibnu xaatim imika sheekadii muslim haddaan eegno iyo moxamed ibnu camr ibnu jabala iyo axmed ibnu khiraash saddex baa jamaci noo ah waana sheekyadii muslim kuwaasaan kaba dhiganaynaa jamacii bal sidaan jamacan u tawjiihino xadiidkii markan imika riwaayadooda inay taa hore ee ibnu cawn lagaba warinayey kolna waxaa wariyey moxamed ibnu musana sheekha muslim ahaa kolna nasr ibnu cali bu aha markaa saddexdan dambe xadiidkii way kaxeeyeenoo sida xadiidkan dee iyagoo quro kaba warinaya isagoo lamida xadiidkii ibnu cawn bal jamaca markaa taasaan imika ku tawjiihsanayna laakiin wax kale oo dee aan sa ahayn oo imika inoo yaallaa ma jirto kayra anahu laa yadkuru eeg imika waano kale eeg qura ma sheegayo oo waacraadakum waacraadakum buu sheegin qura imika qura damiirkii kaba dhigo walaa yadkuru mana sheegayo eeg isagu muu sheegin uma nkafaa ilaa kabshayni intaasi wamaa bacdahu ilaa kabshayni inkafaa ilaa kabshayni wixii ka dambeeyena ma sheegin wa qaala fi lxadiidi ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada ilaa yawmi talqawna rabakum intan baa ziyaada xurmadaasi waa baaqi bay noqonaysaa lama nasakayo ilaa rabbigiin laba kulmaysaan alaa hal ballaqtu qaaluu waxay yidhahan dadkii nacam qala allahuma shad intana waa ziyaada riwaayada qura inooguma sugan oo inooguma sugnayn bal xadiidkii waa inoo markaa macnihiisna waa inoo cad yahay laakiin bal waxaa jirta suman kafaa ilaa kabshayni amlaxayni oo riwaayada cabdullaahi ibnu cawnun kuba timi riwaayadan qurana aan ahayn bal haddaan eegna xaj iyo maalintaa wixii aynu kuba soo maro riwaayaad kala duwan kitaabulxaj aynu kuba soo marayna nebigu salawaat ullaahi wasalaamu aleyh boqol geeluu qalay laakiin cali uu qalay halkaas allahuma neefla oo dee dumarkiisa ka qalayna waynu soo maray boqol geelo uu maalinta halkaa ku qalayna waynu soo maray markuu khudbeeyey cali uu meesha joogay oo uu qalay ina halkaa kumaynaan soo arkin taas marka waxa ay leeyihiin oo dee culimadu halkan bukhaari oo kale xadiidkan ibnu cawn waa ka wariyay isaguna laakiin intan dambe ma sheegin oo waxaa laga yaabaa cabdi ahaan inuu ugaba tegay quro iyo ayubo ibnu sirin xadiidka ka wariyon cabdillahi ibnu cawn ahayna eeg cabdillahi ibnu cawn ahayna iyaguna siyaadadan maba sheeginoo markaa waxaa barkood leeyihiinba arrinku waa waham iyo wax kaba dhacay ibnu cawn cabdillahi ibnu cawn kaba dhacay ibnu siriin dadkii kale ka wariyeyna kumay sugnayn dee riwaayaadkii kalena wixii aynu kama ogeyn rasuulka ilaahi xaalkiisii maalintaa waan ogeynba wixii inoogaba yimina umuurahaas inoogumu sugnayne arrinkani wuxuu dhacay xadiid labaad ibnu sirin ka warinayo anas ibnu malik rasuulkuna uu madiine joogay maalin ciidana ahayd markuu khudbadii dhameeyeyna labada neef uu qalay taas xadiidkaa kalaa jiray xadiidkaasna ibnu sirin anas ibnu malik buu kaba warinayeyba oo rasuulka ilaahay markuu dadkii u khudbeeyey amre ciddii aan qabla salaad qabla salaad wax gowracday inay dib ugu celiyaan ayaa xadiidka aakhirkiisa waxaa ku sugnaa fankafa'a rasuulu llahi sala allahu alay waslam ilaa kabshayni amlaxayni markaasaa dadkiina gunaymo yar ama ari yaroo kaloo meesha joogayba iyaguna qaybsadeen bal markaa waxa weeyaan qowlka saxiixi intani kolley xadiidka maalintaa ka mid ma aha riwaayadan ibnu cawn un bay kuba timi ibnu siriin dadkii kale la wariyana jirto waxaana jirta xadiid anas warinayo macnahaas ama saasi uu kuba yimo laakiin rasuulka ilaahay maalin ciideed ou madiine joogayna ahayd bal taas bay arrintu ay tahay ay kuba xambaaran tahay bal intan xaaladeedu waa taa ishkaalka meesha jirtana siday naga saaraysa bukhaarina isagoo waa taas bukhaarina xadiidka isagoo wariyo intan iska daayey isagoo ibnu sir dariiqan cabdullahi ibnu cawn kaba wariyey bal taasba weeye ama umuuraha kale kolley dee wuxuu leeyahay xadiidka waxaaba culimmadu uxujaysteen dadkii fudaladaha dee waa waxaa laga yaabaa dad uu gaadhaya inay uga fahmo bataan halkaa iyagoo eegaya kolley macaanin badan ay kaba qaateen bay in kaba mida tahe dadkii shiikhadu kaba cabire oo dadka aan iyagu riwaayo inay leeyihiin mooye macrifo kale aan lahayn taas bay kolkol markaa xadiidka la joogiyo duruqdii ruwaada iyo laba joogo sheekha ninka kaba cabirayaan kaasba weeye dadkii dee iyagu riwaayo un lahaa laakiin fiqi kale iyo faham kale xadiidkii aanu lahayn dadkii fudaladaha inay wax ka wariyaan dee si dee dadka muslimiinta aba wax looga warin jiro rag culimo waaweyn ay wax uga warin jireen riwaayahaana ugaba qaadan jireen bal xadiidka taas way iyada inoogaba sugan tahay ta kale inooguma sugan liyubaliqi shaahidu lgaa'ibana cilmigii dadkii in la gaadhsiiyay inay waajib tahay waana fardu kifaaya ee ruuxii bal in la gaadhsiiyo dadkii si uu faafo cilmigii wax qarsoon oo dee aanu u noqon taasi waajib bay noqon fardu kifaaya haddii dee cid gaari unay karaysana ciddii baa iyaga si gaara ee farducayr ba uguba noqonaya allah subxaana wa tacaala acla aclam ya raagay kolley intan axkaamta lagu jirana waa iska yar hadalki